Koobka horumarinta ciyaartoyda Koonfur Galbeed ayaa ku furmi degmada Cudur ee xarunta gobolka Bokola oo ku dheli doonaan kooxo heerka koowaad ee ku dhisan degmada Cudur iyagoona lafilayo tayada kooxaha. Koobka ayaa waliba laga daafuraya kooxo shalay FC Al Hilal iyo FC Idaho lamada naadi ayaa waliba iyo bandhig keena ciyaar feelahaan oo markaas ka dherertay weerar iyo weerar celis taasoona xamaasad geliyay shacabkii markaasay hanfiirsaday garoonka waaberi degmada Cudur. Aan ku mid ah ciyaartoyda lamada naadi yaa ku hadalay sida koobkan usoo ku furmi iyo rajadiyo wala yeeta maadaama koobka lankamaga dari koobka horumarinta ciyaartoyda koonfur galbeed kawaramay baan mahadnagaanahay ilaahay subxaana watacaala oo niin suurtageliyey koobkii zeer-eeda degmada xudur aniisi nabadleeninka bilaawda intaas kubadda may baan mahadnagaanaha xiriir kubadda cagta degmada xudur sidaas oo kale walibaan mahadnagaanaha ururka xiriirka kubadda cagta oo koobkan niin suurtageliyey waana niin dhaki koobkaas oo magaaji la erow koobka horumarinta ciyaartoyda koonfur galbeed soomaaliya intaas kubacda maybaa eedeedanka faraxsanaha ani ciyaartay geeka dhiyaasi oo an dhahaytay f c al ahli iyo f c iidow anoona ahaa f c kabtaan ku-xigeenka f c al ahli waana ugu dambeyn guulo karaatay tiimkay oo e f c al ahli maybaa rajeeyana haddii ilaahay er ciyaaraha sooda guul oo amal ay tagsiifayl haddii ilaahay er ilaahay mahadish wuran sugnaatay iyo wayboa maamulka sportska degmada xudur oo nin suurta geliyay intii maaragta ciyaartii geeka anhaytii furitaankii koobkii lakamagadari horumarinta dhallinyarada oo aan taabigeliyeen ururweynaha sportska koonfur galbeed gudoomiye jeenkoore axmed doolar iyo way buu ahaayeen maamul jeeda taabageliyeen saasoo kale way buu ahaayeen dhiirigelin maaliyadeed oo fanaanada iyo maaragtaay agab sports enan caawi dhallinyaro ee magaalada way buu ahaa kujeeda cabdirashiid ee isaagaraayan marka iyada mahadsantiin ku dhammaantiin lan alla oo ku qeyb qaaday intii maaragtaay horumarka sportskan horan dareer lan kasta oo way buu rajo kule dhallinyaradan intii maaragtaay la maalgeliy dhallinyaradan intii way buu walakawaal intii la dhiirigeliy sportska way buu kumid ee ila oo maaragtaa hasaaro quruxda magaalada iyo bilacda magaalada hasaaro kumid ee hobba dhallinyaradii tahay sportska ka oo iftiina oo koobka kada oo furyaalo dheelo la arag mid kasto saas ee bulsho nabadaysan bulsho horumarsan bulsho maaragtaan diyaarsan intii maaragtay bulshooyinka kale degmooyinka kale kala jaan qaadan diyaarsan anagadaas marka lan kasta oo ku qeyb qaaday intii arrintan way baa suurtagal oo ka horeeyay gudoomiyaha sportska koonfur galbeed xiriirka sportska koonfur galbeed axmed iyo gudijey saasoo kale way buu ah gudiga sportska degmada gudoomiyaha degmada iyada way buu aan mahadsanyiin iyadana ka faraxsan xaqiiqatan horyaalkan hata ha dareeroon may jeelna inti nagada horyaalada kale furon nagada waana saasaatu sheegay dhalinyaro kalena way buu ah ka dhiiridaan unin way way buu dhalinyaradii deegaanka maadaama unan lan kasta oo na dhiirigeliy iyada way buu ah aan ka mahadiyaan waana iyadan ka mahadsanyiin keeka dhelni ciyaartan ka horeeytay furitaanka lahayni tiimka kay tiimka ku badiyahay saasoo kale way buu ah tiimka badina hambaliyay tiimka kayna hambaliyay horyaalkan insha Allah mayba kuna rajo fail ciyaartan koreeyta oo noo baday ciyaaro kale inta baday noo rajeen argentina horyaalkan inta nagno ciyaartan koreeyta lagu baday koobka bagaad in koobka aan rajeen idan ma santin